baxniintii cutubka toddobiyo tobnaad oo markaasaa shirkii reer binu israa'iil oo dhammu waxay ka socdaaleen cidladaasi in la yidhaahdo oo waxay u socdeen sidii rabbigu ku amray kolkaasay waxay degeen meel la yidhaahdo rafidiim oo dadkuna ma ay haysan biyo ay cabbaan sidaas daraaddeed dadkii waxay la dirireen muuse oo waxay ku yidhaahdeen war biyo aanu cabno nasii kolkaasaa muuse wuxuu iyagii ku yidhi bal maxaad aniga iila diriraysaan oo maxaad rabbiga u jirrabaysaan markaasay dadkii meeshaas biyo ugu harraadeen kolkaasaa dadkii intay muuse u gunuuseen ayay waxay ku yidhaahdeen war maxaad masar nooga soo kaxaysay ma inaad annaga iyo carruurtayada iyo xoolahayaga harraad noogu dushaba kolkaasaa muuse rabbigaa u qayshaday oo ku yidhi bal maxaan dadkan ku sameeyaa waayo waxay ku dhowdahay inay dhagxiyaan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal dadka ka hormar oo waxaad kaxaysataa waayeelada reer binu israa'iil ushaadii aad webiga ku dhufaytana gacanta ku qabso oo tag oo bal ogow halkaas ayaan hortaada isku dul taagi doonaa dhagaxa weyn ee xooreeb yaal kolkaas waa inaad dhagaxa ushaada ku dhufataa oo waxaa halkaas ka iman doona biyo ay dadku cabbaan kolkaasaa muuse sidaas ku sameeyey waayeeladii reer binu israa'iil hortooda markaasuu meeshaas magaceedii wuxuu u bixiyey maasaha iyo meriibaha dirirtii ay reer binu israa'iil dirireen aawadeed iyo jirrabaaddii ay rabbiga jirrabeen aawadeed oo ay yidhaahdeen war rabbigu mandho dhex joogaa mise nama dhex joogo markaasaa waxaa yimid reer camaaleeb oo wuxuu reer binu israa'iil kula diriray rafiidiim markaasaa muuse wuxuu yashuuca ku yidhi rag inoo dooro oo la bax oo reer camaaleeq la dirir berito waxaan istaagi doonaa buurta dusheeda anigoo gacanta ku haysta usheeda kolkaasaa yashuuca yeelay sidii muuse ku yidhi oo wuxuu la diriray reer camaaleeb markaasaa muuse iyo haaruun iyo xuur waxay koreen ilaa buurta dusheedii oo markii muuse gacanta kor u taagayba waxaa adkaaday reer binu israa'iil markuu gacanta dejiyeyna waxaa adkaaday reer camaaleeb laakiin muuse gacmihiisu way cuslaayeen kolkaasay waxay soo qaadeen dhagax oo muuse u saldhigeen isna kolkaasuu ku fadhiistay haaruun iyo xuurna gacantiisii bay sare u hayeen intuu midba dhinac ka maray oo gacmihiisiina way xoogeeyeen ilaa ay qorraxdii dhacday oo yeshuucana seef afkeed buu ku jebiyey reer camaaleeq iyo dadkiisiiba markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxan buu ka qor si loo xasuusto oo yeshuuca dhegihiisa maqashii waayo xasuusta reer camaaleeq lagu xasuusan jiray ayaan inta samada ka hoosaysa oo dhan ka baabi'inaya markaasaa muuse wuxuu dhisay meel allabari oo magaceedii wuxuu u bixiyey yehowah nisi oo wuxuu yidhi rabbigu waa dhaartay oo rabbigu wuu la dagaalami doonaa reer camaaleeq ka'ab ka'ab